ذكروا الأجيال أنا أمة ما رآها الكون يوما تزدرى ذكروا الأجيال أنا أمة ما رآها الكون يوما تزدرى ذكروا الأجيال أنا أمة ما رآها الكون يوما intiinnii la socotay warbixinteenii hore waxaan ku soo sheegnay in inta badan dhulka geeska afrika uu islaamku la wareegay meesha hadda loo yaqaano etobiyana ay ka dhismeen imaarado islaami ah kirishhtaankuna uu ku soo haray keliya laba gobol oo kale ah amxarada iyo tigreega haddaba labadaa imaaradood ee saliibiga ah sannado badan oo ay gacan kuga bad ahaayeen kadib waxay kiciyeen guluf ka dhan ah muslimiinta waxaana daandaansiga iyo dulmiga bilaabay maamulkii amxarada qarnigii saddex iyo tobanaad ee miilaadiga colaaddii maalintaa qaraxday raadkeeda ayaa ah dagaalka ilaa maanta socda amxaarada oo in badan diyaargarow iyo abaabul dagaal ku jiray waxay duulaankoodii ugu horreeyey ku ekeeyeen mamlakadii awfaad oo ahayd imaaradii islaamiga ee ugu weyneyd geeska afrika sannado badan oo dagaallo iyo mu'aamarad ah kadib waxay daciifiyeen awooddii mamlakada ka gadaal markii ay ka takhalluseen qaar badan oo ka mid ah salaadiintii muslimiinta oo badankood lagu dilay saaxadka dagaalka saliibiyiintu waxay qabsadeen magaalooyin badan oo ay ka talinaysay imaaradan dadka muslimiinta ahna waxay u geysteen xasuuq wadareedyo aan loo meeldayin oo ay ku gumaadeen carruur iyo xiroole halkaa kuma aysan joogsan saliibiyiintu ee waxay isku dayeen inay dhulballaarsi sameeyaan iyagoo qaatay dagaal wakhti dheer oo marba ay mamlakad ku habsanayeen si ay u taagdareeyaan awoodda muslimiinta laakiin muslimiintu laftooda isma dhiibin oo waxay bilaabeen iska cabbin rogaal celin ah iyo muqaawamayn joogto ah xilli xaalka uu halkaa marayo ayay gaaladii reer yurub waxay sannadkii lix boqol afar iyo tobankii hijiryada soo qaadeen xamladii saliibyadda ee shanaad oo ay ku doonayeen inay ku soo cishtaan gacankuhaynta magaalada qudus laakiin waxay garowsadeen inaysan qudus gaari karin intaba ay masar tahay xarunta dowladdii ayuubiyiinta waxay go'aan ku gaareen in marka hore ay masar weeraraan markii ay qabsadaanna uga tallaabaan qudus balse intaa oo dhan waxay ka hormariyeen ergo ay u dirsadeen boqorradii saliibiyiinta ee xabashida iyagoo ka dalbaday inay weeraraan xijaaj ayna burburiyaan kacbada si ay muslimiinta u mashquuliyaan iyaguna u sahlanaato qabsashada masar siday haddaba xabashida uga falceliyeen arrintaasi waxaa inoo sharaxaya sheekh xasan takar xafidahullah sida xaqiiqda saliibiyiinta xabashidu markii ay arkeen codsiga walaalahooda yurubiyanka uga yimid ayna qiimeeyeen xaaladdii iyaga laftoodii ay markaa ku sugnaayeen waxaa u soo baxday inaysan awood u lahayn waxayna ku gaabsadeen keliya in ay ku hanjabaan kacbada ayaan dumin doonnaa masarna biyaha webiga niil ayaan ka jari doonnaa laakiin labadaaba ama labada arrimoodba way ku fashilmeen allah baa mahad iska leh mahad allah kadib fadligaa wuxuu u laabanayaa muslimiinta bariga afrika oo saliibiyiinta xabashida u diiday in ay nabad hurdo ku nagaadaan sidoo kale xamladii saliibiyadda shanaad ee lagu soo qaaday masar fashilkeedii waxaa qayb ku lahaa muslimiinta geeska afrika sannado badan oo halgan iyo jabhadeen ah kadib muslimiintu waxay awoodeen inay qabsadaan oo ay soo ceshtaan maamulkii oofaad horeyna ay u sii socdaan oo ay isku ballaariyaan xaruntii saliibiyiinta ee gobolka amxaarada iyagoona xoojiyey imaaradii muslimiinta ee shawa ee kaabiga ku haystay kirishtanka laakiin maamulkan dambe wax badan ma sii jirin oo saliibiyiinta ayaa dib u soo rogaal celiyey waxayna soo qaadeen xamlo saliibi ah middii ugu sharisanayd waxayna qabsadeen awfaad harar ayay soo mareen waxayna sidoo kale cagta mariyeen imaaradii cadal iyagoo dab qabadsiiyey magaalada zaylac suldaankii xilligaasi ee mamlakada awfaad sacdudiin wuxuu u baxsaday jasiirad yar oo aan sidaasi uga fogayn magaalada zaylac balse halkaasi ugama harin xabashidu oo wa ay uga daba tageen barta ayayna ku dileen jasiiraddaana waxay qaadatay magiciisa oo maanta waxaa loo yaqaanaa sacdidiin wixii intaa ka dambeeyey muslimiintu waxaa soo wajahday xaalad jahawareer iyo kala dambeyn la'aan ah kadib markii ay dowlad la'aan noqdeen waxayna la kulmeen dhibaato middii ugu darneed oo uga timaada dhanka xabashida saliibiyiintu meelaha qaar markii ay qabsadeen waxay ka geysteen inay burburiyaan masaajidda oo ay kiniisado u beddelaan dhanka bashariyaduna waxay si gaar ah u bartilmaamaysanayeen haldoorka iyo foolaadka muslimiinta meelaha qaar saliibiyiintu markii ay qabsadeen waxay u magacaabeen camiilo iyo dabadhilifyo iyaga wakiil u ah balse magaca muslim sheeganaya sida kuwa maanta dhulka soomaalida ka jira waxayna u geeyeen ciidamo saliibiyiin ah oo huwan waxa u eg musdalaxa maanta inta badan la adeegsado ee nabad ilaalinta meelaha qaarna waxay ku soo rogeen jisiyo ama madax furasho ay ka qaataan muslimiinta halka meelaha qaarna askarta saliibiyiintu ay la baxayeen dumarka muslimaadka ta ay doonaan sida uu noo sharxayo al ustaad abu ibraahim dagaalkaasi wuxuu si toosa u bilowday kadib markii ay burburtay boqortooyadii tigreega ahayd islamarkaana ay qabsadeen axmaaradu wakhtigaas kadib waxaa bilowday dagaallo qarniyo socday oo la isku riiqmay dagaaladaas oo marba dhinac ay guushu raacaysay marar badan ayaa muslimiinta la jebiyey oo xoole iyo dadba laga mooraduugay muslimiintuna goobo badan ayay iyaguna ku gacan sarreeyeen waxaana dhacaysay marka saliibiyiinta xabashidu ay soo galaan golalka muslimiinta dumarka ayay qafaalan jireen waxaana qayb ka ahaa dadka la qafaalanayey gabdha ay dhaleen qaar ka mida salaadiinta muslimiintu تسمو للذرى وهي فوق السحب تسمو للذرى ذكروا الأجيال ولتحكوا لهم عن رجال الحق يقطع بالورى ذكروا الأجيال ولتحكوا sannado badan oo muslimiintu ay xaaladaasi ku jireen kadib waxaa dib isu soo abaabulay axfaaddii sacdudiin oo dowlad cusub dhidabada u taagay taas oo loogu magac daray imaaratu cadal oo caasimaddeedu ahayd magaalada taariikhda iyo dhacdooyinka facweyn ku suntan ee zaylac laakiin gaalada oo fajiciso ku noqotay siday muslimiinta dib isugu soo abaabuleen ayaa markan soo qaaday duulaan kuwii hore waxba kama jiraan ka dhigaya waxayna markan ku soo weerar tageen ciidan ka badan laba boqol oo kun oo askari muslimiinta oo cududooda aad u yarayd islamar ahaantaan aan u babacdhigi karin ciidankan ayaa go'aansaday dagaalka gurilaha ee xrabulcisaabaadka loo yaqaano oo ay ku naafeeyeen intii dagaaladan ku dhufoo ka dhaqaaqdaha ay socdeen waxaa mar kale la dilay suldaankii imaarada cadal mar kale ayay muslimiintu soo karar qaateen taariikhdu markay ahayd siddeed boqol iyo soddonkii hijiryada waxayna dib u dhiseen imaaradii cadal iyagoo suldaan u doortay jamaaludiin kaas oo aan wakhti badan ku qaadan inuu maamulkiisa gaarsiiyo dhammaan dhulalkii imaaradaha islaamiga ka jiray ee xabashidu ay goor hore qabsatay wuxuuna dagaal adag kadib isku dayay inuu gacanta ku dhigo boqorkii saliibiyiinta ee amxarada oo lagu magacaabi jiray isxaaq balse sidii ciidamada muslimiintu ay u baxsanayeen ayuu dhintay
سنات في سبيل الله تبني المنبرا بكتاب الله تبني مجدها بكتاب الله تبني مجدها لا بفسق أو بزيغ يفترى لا بفسق أو بزيغ يفترى يا شباب الجيل أنتم مشعل للهدى للنور يرجو مظهرا يا شباب الجيل أنتم مشعل للهدى للنور يرجو مظهرا أنتم النور الذي نرقوبه أنتم النور الذي نرقوبه نبتغي عزا به بل آثرا نبتغي عزا به بل آثرا